munaasabadan waxaay tiito la kadaafuray isbitaalka cusub ee afya ee lagu hirgeliyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo weliba goobroog ku hayay wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay dhakhaatiir aqoon-yahan ee bulshada intee kale hirgelinta isbitaalka afya wayba usa fikir ahaan iyo hantid iyo bagileyna dhalinyaraha kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyoona markaasayta in la dan lahaayeen iyo daboolan baaxyo caafimaadka ee ku jira deegaanadiio maadaama bulshada int badan iyo daawo iyo qalab dhammaystirbayo an ka bahayaan magaalada muqdisho iyo weliba dalka banaanshey ankureen cabdulaahi sheeg isaaq oo ee maamulaha isbitaalka afya iyo waybowse sharaxaad kubiyey ujeedka lan aasaasa isbitaalku isbitaalada kale may ku kuduwantihin haddina naara sida doctoorka sheegiyo walaagii beledkum unbaahna haka kordheyno naari ha kordheynon isigna may leeraay yeedaa ili maalinsan santusu doogna insha allah ha arag doonta isbitaalka baahada koonfur galbeed shireediye makaafi doona soomaali dhan iyo may laraay rajeeyana qeybo badan oo may laraayo inti la furo la rajeeye kankii koowaad layu may kale isbitaalka dhaqangeliyey ama hergeliyeyhe wal hordhaan bay dhowlan ku haysanaayo sida dhaktarka tasiin sheegi qalnii guud ma jarna wali lambaha jaray xamar iyo hindi iyo meelo kale lambaha jaray laakiin walku kaaftoome isbitaalkun iyo dadku kaafi doona insha allahu tacaala dhanka kale waxaana ku mid ay martadii shal duwanayti ee ku qayb galay munaasabada iyo ku hadlay muhiimada bulshada angliya qalabka lagu hela doona isbitaalku meedanka faraxsana geekinyan kunaga furitaanka isbitaalka magaaji leero afi afi hortalanki afi adun takataa lankin kasaan af sawahili ah fiyawan alka jeed isbitaalka magaaji ba fiyawan ah minka oo wasaaradda caafimaadka kenya inka wiin deganta xaruntii ee afia house yalere minki caafimaadka yalere markuu minka kansi minki caafimaadka isbitaal shileysma marka iidanka farxsana dadkii oo abaabuli investmentka suubi ini oonay toy heerka oo adeega caafimaadka mari araadun hayti koran qaadan kisto darajida koran qaadan runtiina maybu aha binaadanka walaabsan korreey hoobuse wala aamuse lakiiga maybu aha caafimaad yaa number one nagade madaasawalkeel weydiiye lanfiawayn walba ma weydiiyoga karshiyata karshiyataa mahirido marka ini muhiimay caafimaadka isloogna horta qalabka inta la sheenay qalab oo hadda xamarayaa almeero kore koonfur galbeed eedaa nasiib lata eedaa farxsagna qalabku i juhdugu i dhalinyaro walha barati yaa isbitaalka lunfuri geek iyo furahayaan eedan anka faraxsagna dadko isbitaalka badana kooyo wali waa haween i ciyaalu walisan lahamay leeraayus wasiire xildhibaanada culmaawadiinka dhalinyarada inta fadhiyaan haddaa gadoomiyaha gobolka wali yara inta unta fadhiid hoobo idiyo famiisho isbitaalkun sheenaan haanba kafilan yari haan lay makafilan bay dhow dhonga kooyas walisan laha ciyaalkin habroogi isbitaalkun isbitaal oo qalab qalab iyo fireesha walaa hindi lanka bahfadi wali meelkasa lan bahfadi isbitaalkun wala sheen isbitaalkun wasiinka kaafiya uga dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo waliba uuse sheegay inka wasaarad ahaan iyo marwalba garab suranyin xarumo caafimaadka ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ilaahi subxaana wa tacaala ka sokow in la helo goobo caafimaad oo dadka lagu badbaadiyo waxaad u qurux badan waay waxay tusinaysaa khibradda kala duwan ee cusbitaalkan cafiya hosbital uu kulunsaday dhakhaatiir kala duwan khibrado kala duwan aqoon kala duwan in meesha la iskugu keeno hadafkan uu yahay in dadka la badbaadiyo marka aadaad u mahadsantihiin wax qurux badanaad soo kordhiseen de waxa laga sheekaynayo sawiradoodana social mediaan ku aragnay haddaan anagoo dhammaanteena wada jira aan indheheen aan kusoo arki doonnaa shacab iyo dowladba si gaaran ugu mahad celinaynaa ganacsatada hal abuurkan la imaaday aadaad u mahadsantihiin dowladdiinan xaqiiqdii garabay idin tahay wax kasta oo xagga dowladda ugu soo baahataan ama xagga maxay eto wasaaradda caafimaadka ugu soo baahataan waxaan idin xaqiijinaynaa sida ugu fudud inaad ku heli doontaan xarunta caafimaadka ee afya weliba laku helo doonee aqabiyo sheeldoban oo horeylanin ku helo jarna isbitaalada magaalada baydhabo xarunta gobolka baay